bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada agar joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaynu hawada idinka leenahay akhyaartana dhegaysataa iyo caawa sabti axad ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha afaraad abriil sannadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan uu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saaca raadiyaha dalsan waxaa ka mid noqon doono bannaanbaxyo looga soo horjeedo maanduuriyaha laguna taageeraya maamulka gobolka banaadir oo maanta ka dhacay muqdisho caawa ayaan idinkugu soo gudbin doonaa wareegga wararka dalsan banaanbaxan ka dhacay magaalada muqdisho lagu taageerayo maamulka gobolka islamarkaasina lagaga soo horjeedo waxyaabaha ammaanka dooriya ah ee ku soo badanaya magaalada muqdisho iyo goobaha lagu fidiyo qodobada kalena oo caawa idiin soo gudbin doona hadduu rabiidma waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo dalka dib ugu soo laabtay xilli maalmihii dambe uu soo baxaya guux ku aadan mooshin ka dhana xukuumadda haddaba maxaa ka mid a waxyaabaha lagu dhaliilaya xukuumadda ra-iisul wasaare xamsa
adeer waxay ku soo beegmay waa dalku xukuumad maleh xaqiiqda dhabta marka laga hadlo dalku xukuumad maleh xukuumad dalkii isu keenaysa xukuumad wixii loo idmaday ka shaqaynaysa midna maleh aawi maanta tag berri markii waagu baryo wasiirada xaafis watan wasiir xaafis fadhiya ma arkiisi hal wasiir oo xaafis gidi loorabi hadda ula fadhiyaan cimrigay wada aadeen adduunkay wada aadeen
caawa ayaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka wareegga wararka dalsan guuxa ku aadan mooshinka ka dhanaa xukuumadda soomaaliya ee abaabulkiisa maalmihii ugu dambeeyey si weyn looga dareemayay qodobada kalena oo caawa idiin soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona hadduu rabiidmo dowladda federaalka soomaaliya oo ka qayb gashay shirka maaliyadda hay-adaha maaliyadda wadamada jaamacadda carabta oo ka furmay morocco caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa warar arrintaasi ku aadan guddoomiyaha gobolka hiiraan ee safiirka maraykankuna waxay ka wada hadleen dagaalka ka dhana al-shabaab kadib roobab mihigaan ah oo ka dae caasimadda shacabka muqdisho waxay mar kale ka tabanayaan wax ka qabasho la-aanta fatahaadaha ka dhasha roobabka mihigaanka ee ka daa caasimadda maamulka gobolka haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa warays arrintaasi ku aadan qodobadaasi wixii nagu soo korray intaynu wareegka wararka dalsan caawa ku guda jirno ayaad ka boga doontaan waa farsamadii cabdiwahaab cabduqaadir mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka dalsan
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayou dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
waa hagaag dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan ahbe wanaagsan ayaanu idin leenahay raadiyaha daalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan muujadda hirka dhirirkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megaartis fmkaasoo ay naga maqli karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobollada kale ee uu fm ku gaaro meel walba oo aad joogtaan waxaanu idin leenahay dhegaystayaal habeen waacan oo wanaagsan qeybaha ugu horeeyo ee barnaamijkeenna ayaanu gudageli doonaa waxaanu wararkeenu ku bilaabayaa caawa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamsa cabdi barre oo maanta dib ugu soo laabtay dalka kadib safar oo uu cumro ugu maqnaa muddo toddobaadyo ah waxaana imaashihiisa magaalada muqdisho uu ku soo aadaya iyadoo maalmihii ugu dambeeyey uu sii xoogeysanaya marba marka ka dambeeyo guuxa ee ku aadan ololaha mooshinka ka dhanaa xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre taasi oo la sheegay inay si weyn u abaabulayaan xildhibaano ku sugan dalka iyo dibaddaba mooshinkan xooggiisa waxaa la sheegay inay wadaan xildhibaano maalmihii ugu dambeeyey tan iyo markii la xiray kalfadhiyada baarlamaanka ku shirayay magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo xukuumaddiisu dhaliilo ay la kulmayso maanta mar uu dalka dib ugu soo laabtay qormo kooban uu ku baahiyey mareegtiisa facebook ayuu kaga hadlay ee waxqabadka xukuumadda oo lasii dardargelin doono sida uu sheegay waxa uu yidhi waxaa maanta dib ugu soo laabtay dalka kadib maalmo kooban oo aan ku maqnaa gudashada fadliga cumrada waxaan allo uga barayaa intii waxaan allo uga baryayey intii aan ku guda jirnay gudashada cumrada in dalkeenna iyo dadkeennuba uu siyaadiyo nimcooyinka uu eebbe inagu galladay oo ay ugu horrayso midnimada iyo weliba mawaaqifta kale ee ay shacabka iyo dowladduba ka yeesheen isku xureynta dabargoynta waxa ugu yeeray khabaariijta oo muddo uu sheegay in guud ahaan dalku markaasi ay haysteen innaga oo markaasi ka ambaqaadeyno yoolka xukuumadda dan qaran buu yidhi eh, ra-iisul wasaare xamsa sanadkani waxaan xaqiijin doonaa guulo waaweyn oo ay ka mid yihiin xureynta iyo ciribtirka waxa ugu yeeray khawaariijta dhammaystirka barnaamijka diinacafinta oo heer gabagaba ah marayo iyo weliba qabyadtirka dastuurka kumeelgaarka ah ee dalka waxa uu ku ammaanay dadka soomaaliyeed dhiirigelinta iyo garab istaagga iyo taakuleenta xilliyada ciidamada qalabka sida oo uu sheegay inay hormud u noqdeen howlaha dib u xoreynta dalkeenna iyo waxa ugu yeeray ciribtirka khawariijta hase ahaatee xukuumadda eh, ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa maalmihii ugu dambeeyey dhaliilo xoog la wajahayso haddaba guuxa xooggan ee la warinayo in uu yahay mooshinka ka dhan ah xukuumadda ra-iisul wasaare xamsa iyo waxaa xilligan ku soo beegay waxaana caawa ka waraystay xildhibaan hore cabdi bare jibriil oo u waramay barnaamijka wareegga wararka dalsan
بسم الله الرحمن الرحيم aad baad reer dal samsantiin adeerada xukuumadda horta sideeda dadku waa inay ogaadaan mooshinka haddii la maqlo yaa laga nixin sideeda baarlamaanku waa mooshin u joog mooshinku dhi- dhibaato ma lahan mooshinku waa la xisaabtanka hay-adaha dowladda oo lala xisaabtamayo waana khasab waana khasab hay-adaha dowladda in lala xisaabtamo ama taliyo ciidan ha ahaado ama wasiir ha ahaado ama wuxuu doono ha ahaado dee marka taas meeshinka macnaheedu waa la xisaabtan hay-adihii dowladda weeye waxa la xisaabtamayo oo taas horta anigu qalad uma arko Een, haddii hadda ay ka keenaan anigu waxaan aad ugu taageersanahay cid allaale iyo ciddii maanta xukuumadda meeshinka ka keenta maxaa yeelay xukuumad fadhiga oo aan shaqaynayn oo muxuu ahaa magacuyaal ah oo meesha taagan oo sideed bilood bay hadda cagacagaynaysaa wax la taaban karo ayna qaban ra-iisul wasaare shaqadiisii aan aqoon dee adeer dalku badbaadi u baahan yahay maahan magaca ra-iisul wasaare ninku inta wato xukuumad baa magacle maahane baarlamaanka mooshinka wada inay la xisaabtamaan xukuumadda la xisaabtamaan tallaabana ka qaadaan waa sharci waana soo dhaweynaya anugu waa waa gartay marka marka aad sidaas leedahay oo aad eh, leedahay waan soo dhaweynayaa mooshinka ka dhanaa xukuumadda maxaad ula jeedaa
waxaa ula jeedaa in lala xisaabtamo xukuumadda waxqabadkeedii dalka waxay u qabatay dalkii dagaalo badan baa ka socda waad aragtay muxuu ahaa een, shabe- ee, gobolada dhexe dagaalka ka socda oo maaragtay dhibaatada ka taagan ka socda waad aragteen fatahaada iyo ro- wabiyaasha weligoyo fatahay magaaladii xamar oo waxa ka tagan ogtiin oo wada balli noqday arrinta sool ka taagan oo shacab soomaaliyeed oo le war anagu soomaaliya baan nahay oo ka go'i mayno iyo niman la waa xoog baad ugu raacaysaan oo taagi iyo biyam la dhahay xukuumad aan ka hadlayn xukuumad aan hadlayn oo dalka dhibaatada ka jirta aan ka hadlayn haddii adeer xukuumad laguma tilmaami karo marka waxaasoo dhan baa yaalla baarlamaankuna xaq buu leeyahay in lala xisaabtamo xukuumadda waa waay marka yaan la diidin xukuumadda in lala xisaabtamo oo wax- waxqabad la-aanteeda iyo fadhiidmadeeda laga- lala xisaabtamo yaan lala yaabin xukuumadda baarlamaanku xaq buu u leeyahay inuu la xisaabtamo hay-adaha dowladda taas wey midda meesha taagan oo aan leeyahay waa soo dhaweynayo waayahay eh, ra-iisul wasaaraha mar uu maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho waxa uu sheegay in sanadkan uu noqon doono midkii dalka laga xureyn lahaa dagaalamayaasha al-shabaab waxaad ogtahay in badan oo kamid ah dalka eh, waxaa ka socda dagaal ka dhana al-shabaab soo ma muuqato in xukuumadda xoogeeda dagaalka shabaab ay isugu geenaydo aanay mudneen waqtigan mooshin iyo wax ka hor imaan kara dagaaladaas eh, inaanan la abuurin ama mooshinadaan socdaba inay yihiin kuwo lagu hor istaagayo howlgaladan
adeer aan kala saarno dagaalka iyo la xisaabtanka aynu kala saarno ra-iisul wasaaruhu hadduu hadlay asaad- hadal afka baarkiisa lamar hore wuxuu qaban lahaa marka dadka waxa isaga khaldan dagaalka iyo la xisaabtanka war dalku asagoo dagaal ku jira miyaan la- miyaan miyaan hayadina la xisaabtami karin mise macnaheedu waxa weeye dalkaa lagu jahawrinaya dagaal baa lagu jira iyo noolahadii miyaa la oranaya iyadoo dagaalka lagu jiro oo gacan lagu dagaalamayo gacanna waa in xukuumadda iyo hay-adaha baarlamaanka kula xisaabtamaan waa in la kala saaraa haddii la yidhahdo xukuumaddii halala xisaabtama waxaa la oranaya dalku dagaal buu ku jira yaan la taabanin maya war dadku sharciga inay bartaan baa fiican nidaamka dawligana bartaan baa fiican iyadoo dagaal lagula jiro waa in xukuumaddii lala xisaabtamaa waa in taliyaha ciidamada lala xisaabtamaa waa in madaxweynaha lala xisaabtamaa yaan isku yaan la isku xirin shaqada eh, dowladdu ku socota iyo dagaalka yaan la isku xirin xukuumad ilaa hadda dagaal ka qayb gashay ama aadayna ma arkay qabaa'il iyo ciidan madaxweyne xasan sheekh darey baa halkaa ku dagaalamaya xukuumad xataa ka hadlaysa ama sheeganaysa maba jirtaba dalkii ma lahanba marka waa garta waxyaabaha dadka isaga khaldan waxa weeye waxyaabaha dalka isaga khaldan waxa weeye la xisaabtankii iyo dagaalkii baa laisku khaldahaya waa jahwareerin yani da- dowlad la-aan see dowlad loola xisaabtamaya marka adoo dagaalkii ku jira waa in ha- xukuumadda lala xisaabtama waa in hayadihii dowladda lala xisaabtama taasaa sharciga nidaamkuna dowliguna kaas weeye waa waayahay Eh, laakiin waxaan ognahay in xukuumadda waqtigeeda sanadka aanu weli buuxsamin Eh, inta haatan ay jirtana ma noo sheegi kartaa hal laba saddex waxaadna dhihi karto xukuumaddu way ku guuldareysatay oo waan ku taageerayaa xildhibaanada mooshinka wado adeer ma dhaliilsan anuu nidaam nidaam- nidaam dawliya ka hadlaya qofku hadduu nidaam dawliya iyo sharci ka hadlaya lama yidhahdo dhaliil lama yidhaahdo waa toosin in xukuumaddu is ogaato waxay qab- wax- waxqabadkeeda ilaa hadda sideed bilood ku dhowaad ama sagaal bilood ee madaxa la gashay wax la taaban karo oo la oran karo xukuumaddaasu dalkiibay u qabata male maamuladii baa kala taagan waxay ahayd maam ra-iisul wasaaruhu inay maamuladii isugu soo isu soo dhoweeyaan kii wax qabanayay u tagaan goboladii uu tago dadkii isugu soo dhoweeya mucaaradka u yeero la hadlo waa shaqa xukuumad waa shaqadii xukuumadda dalka dhibaatada ka taaga inuu ka hadlo adduunka inuu weydiisto macaawino weydiisto weli ra-isul wasaarahoo ka hadlaya maaragtay abaaraha abaarihii jiray iyo xukuumad ka hadlaysa iyo waxa maanta dalka taagan iyo waxa maanta xamar ka dhacay wadabad noqoto meel kasta muxuu ahaa guryihii ku dumeen waxa ka socda dagaalada sokeeye ka socda waxa sooliya sanaha ka socda oo caalamka ay ugu baaqeen war dalkan waxa loo qabto muxuu ahaa dadka qaxay iyo dhibaatada cawinaha la gaarsiiyo weli xukuumad ka hadashay dalkan waxa ka jira iyo dhibaatadiisa xukuumad ka hadashay midna male madaxweynaha adduunka nagnaglo la- la- la- laakiin- ordayashibirta diyaar saaran laakiin dhammaan howlahaas waa ay socdaan soo maha howl waliba cid baa dowladdu ugu xisaaran soo maha
adeer uma xilsaarna markii madaxweynuhu arkay inaan xukuumadu shaqaynayn baa madaxweynuhu wuxuu samaystay waxa la yidhahda ergey ergey macnaheeduna waxa weeye waxa loo sameeyey wasiir kasta shaqadiisaba ergeygaa laga dhigay oo loo sameeyey marka dalkan adeer xaqiiqda inu ka hadal lama rabo ee mana socoto xukuumad meeshii kama socoto xukuumad fadhidaha joogta qofkii wax tilmaama oo khaladka tilmaama waxay leeyihin alla waa qaran dumis ee kanu waa saan shabaab buu taageersan yahay nimankii hore nabad iyo nolol baa waxaa lagu ogaa markaa tiraad war waxaana khaldana iska toosiya inay la soo boodaan hebel waa qaran dumis oo wadamo sheeyaa gadaal wadamo sheeya u shaqeeya maanta kuwa kanu maanta waa hoobigareeyeen markii la yidhahdo war waxaana khaldan dowladdu waxaanay ku khaldan tahay xukuumaddu waxaanay ku khaldan tahay madaxweynuhu tilaabo xun buu qaada waxaa lala soo boodaya waa qaran waa shabaab kalkaalo shabaab uu gacan siinaya waa lala soo boodaya marka war dhaqankaa xun oo la barto nabad yaroo inta la iska daayo dalkan toosin buu u baahan yahay dowladda iyo madaxweyne ilaha iyo xukuumaddana waxaan leeyahay dhaliishiina qaata oo dhaliishiina laydin tilmaanaya toos ee qaata dadka shacabkaana waxaan leeyahay war qabiil iyo nin jeclaysi wax idinma tarahaye dowladnima inaad deeqdeen dhaliisha waa inaad qaadataan oo t- oo oo taageertaan oo shaksi aad taageertaan iyo shaksi aad u sacbisaan horumar laguma gaaro horumar waxaa lagu gaaraa nidaam dowli oo loo wada dhan yahay waa dowlad keliya hal shaksi ah waa dowlad keliya madaxweyne maamulo yaan waxba la isu qarin shacabka yaan waxba laga qarin madaxweyne madaxweynuhu wuxuu ka shaqeeyaa madaxweyne ilaa bilyatori inta udhaxaysa waa dowlad keliya madaxweyne madaxweyneha ku shaqaysanaya shaqada madaxweynuhu adduunka u safraya waa shaqadii xukuumadda wuxuu qabanaya waa shaqadii xukuumadda marka madaxweynuhu ma keligiisa wadanka o dhan xukum atoore atoore ka ah Waa marka gar- waxaan rabaa barnaamijkaasan inaad idaacadda ka reebin suuya aad u soo daysid ummaduna ha dhegaysato waa waa gartay marka waxaa rabaa inaan ku weydiiyo maxaad is leedahay xilligan waa ay ku soo beegtay abaabulkan mooshinkan socda waxaan ognahay in furitaanka kala fadhigan midkii ka horreeyey uu jira abaabul kaloo mooshin ah oo eh, sida xoguhu ay markaa tilmaamayeen eh, guddoonka golaha shacabka lagaga soo horjeeday gaar ahaan guddoomiye ku-xigeenka waa uu guul daraystay haatan markan oo la furaya marka la fadhiga eh, golaha shacabka inuu eh, ka hor intaan la furin abaabul mooshin uu bilowdo maxaad isleedahay way kusoo beegtay waqtigan
adeer waxay ku soo beegmay waa- dalku xukuumad ma leh xaqiiqda dhabta marka laga hadlo dalku xukuumad ma leh xukuumad dalkii isu keenaysa xukuumad wixii loo idmaday ka shaqaynaysa midna male aawi maanta tag berri markii waagu baryo wasiirada xaafis watan wasiir xaafis fadhiya ma arkaysid hal wasiir oo xaafis kadib nayroobi hadda wada fadhiyaan cimriay wada aadeen adduunkay wada aadeen meeya wad- meeya dalka iyaa u shaqaynaya maxa- madaxweyne xasan sheikh keliya wadankii madaxweyne ka ah oo wasiir ka ah oo taliya ciidan ka ah oo oo oo muxuu ahaa ra-iisul wasaare ka ah aaway xukuumaddii shaqada lahayd dalku xukuumad ma leh waa in xukuumad taya leh oo wanaagsan dalka loo sameeyaa haddii kaleeto inta lala xisaabtamo ma- ra-iisul wasaarahan iska hurdo oo aan waxba kale ogeyn adar shaqadiisa ha qabsado dalku wuxuu u baahan yahay xukuumad xukuumad dadka dalka isu keenta ee Waa gartay.
ummadii isu keenta ee dib u heshiisiin samaysa dadkii la hadashaa loo baahaya oo dadka baahidooda ka warqabtaa loo baahaya marka taasaa meesha ka maqan Waaya.
marka baarlamaanku xaq buu u leeyahay inuu hay-adaha dowladda la xisaabtamo waa gartay marka dad badan waxay qabaan in eh, abaabulkan mooshinka ay dhinacyo gaar ah ay gadaal ay ka riixayaan gaar ahaan dad baa qaba in ay gadaal ka riixayso puntland oo xilligan isdiidan yihiin hogaanka talada haya Eh, ma qabtaa aragtidaas
adeer puntland mabnaankaasay taagan tahay shuqulna kuma leh doorashoy ku- doorashoy ku mashquulsan tahay waxba iyaan muxuu ah qofku markuu fashilmo ama dadku siyaasaddu ku fashilmo ama saaxiibkii fashilmo meel aan hadalka jirin yaan loola aadin meesha fashilaadu ka socotaa waa dowladdii dhexe puntland miyaad ka maqasheen mooshin bay wadaa miyaad ka maqasheen waa dacaayad raqiisa oo dad wado oo aan sal iyo raad toona lahayn waxa mooshinka wada oo wax- waxa arrintaa wada marka adeer puntland puntland iyo inta lamid ah midna mooshin kama wado shuqul shuqulna kuma le soomaalidu waxay tidhaahdaa maroodigu takar kastaana ma arki kan ka horreeyu arkaa war dadka u baahan in wax laga qabto dadka u baahan in la toosiyo waa nimanka mas-uuliyiinta oo maanta dowladda federaalka ah garwadeenka ka ah oo siyaasaddu ku fashilmay baa waxay rabaan inay canaasiir inta adeegsadaan weji kale u jeediyaan yidhahdeen puntland baa waxaa ka dambaysa wixii dhac haddii maanta dowladdu fashilanto puntland ba- berri waxaan ka sugaynaa dagaaladan ka dhacay galcad iyo budbud iyo oo maaragtay dhibaatada badan ciidamada loo geysto oo hubkaya laga burtay berrina ha yidhahdeen puntland baa ka dambaysay taasaan sugaynaa marka markii dowladdii dhexe fashilantay oo siyaasadii dibadda iyo tii arrimaha gudaha ku fashilantay in la yidhahdo puntland baa ka dambaysay hadda waxa weeye waa tabardarrida dowladda marka waxaan leeyahay war shacab dadka nooca ku fakarayo war dowladnimaha inaad deeqda Waaya.
war qisaja iyo isna jeceysa inama deeqdo war xukuumadda in lala xisaabtamo waa sharci dastuuriya u ogolaada yaan dhibaato lagu samayn baarlamaanku inuu hay-adaha dowladda la xisaabtamo si hay-adaha dowladdu shaqadooda u wataa waaya eh, xildhibaan hore cabdi bare jibriil eh, waxaa tahay nin siyaasi ah oo in badan xaaladda waddanka la socday marka ma waxaad waqtigan ku talinaysaa iyada oo xukuumaddii aanay sanad jirsan oo aad taageeraysaa mooshinka xukuumadda lagu diidan yahay
adeer waan kuugu celinayaa marlabaadna waan kuugu celinayaa ayadoo bil joogta xukuumaddu laba bilood iyadoo joogta haddii ay khaladaad galaan oo wasiirku khalad galo oo ra-iisul wasaaruhu khalad galo baarlamaanku xaq buu u leeyahay inuu la xisaabtamo oo u yeero oo su-aalo weydiiyo haddii su-aaluha ay weydiinayaan ay uu ka jawaabi waayo oo ay u arkaana ina inuu khaldan yaho ay shaqadu gudan weyne xaq buu u leey- u leeyahin baarlamaanku inay xilka ka qaadaan waxay kaloo xaq u leeyihiin inay digniin siiyeen oo yidhaahdaan shaqaada wado marka haddii lala xisaabtamo adiga maanta idaacad baad idaacad baad wariye ka tahay ninka madaxda ku ole agaasimaha oo idaacadda xukuma hadduu kula xisaabtamo yidhi war khaladkaanad gasha ma dhibaata ah waa gartay
waa hagaag dhegeystayaal meel walba oo aad joogtaan habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan meel walba oo aad joogtaan habeen wacan oo wanaagsan qeybaha dhexe ee barnaamijka wareega ayaanu kusii siqaynaaye markaa haddii aanu fiirino gor waxaa soo dhici doonto ciyaar u dhexaysa xulka qaranka toddobiyo toban sano jirada soomaaliya iyo kuwa aljeeriya kuwaasi oo ka qaybgelaya koobka sakafa under 17 haddaba eh, wariyaha eh, arrimaha ciyaaraha ka falanqooda hadaafo ayaa qadka ku jira bal hadaafo soo dhawow intaasi kadib bal eh, kulankan xulka eh, qarankeena uu eh, wajahaya algeria iyo eh, waxa uu ka dhigan yahay aada u mahadsanta cabdulqaadir inde goordhow waxaa soo geli doonta ciyaarta afcon under seventeen kaasoo u dhexeeya xulalka algeria iyo soomaaliya waa taariikhda markii ugu horeysa ee labadan xul ay sarkayaan gudaha garoonka nelson mandela stadium ayuu kulankan oo ka dhacaya soomaaliya markii labada kun sideed iyo tobankii ayay u jirtay inay tartankan ay ka qayb galaan afcon laakiin sabab cudurdaar dartiis ayuu tartankaas u baaqday laakiin taariikhda waa markii ugu horeysay algeria iyo soomaaliyana waa markoodii ugu horeysay is arkayaan algeria isla reer mura soo galin labada kun iyo sagaalkii ayaa markoodii ugu horeysay ayay tartankan ay kasoo qayb galeen markaasoo dhibane u noqdeen gambia oo tartankaani kaga guuleystay labada kun iyo sagaalkii soomaaliya kudeeda waxay haystaan koobka bariga bartamaha afrika ee sakaafa ee lagu soo gabgabay dalka ethiopia waxay wajahayaan dhigooda algeria oo marxalada group a ay iskula jiraan wadamada congo senegal iyo wadanka eh, soomaaliya ay iskula jiraan algeria kulanka caawa waa furitaan wax walba ayaa dhici kara xilli cabdixaafid oo ahaa magacii ugu weynaa xulka qaranka toddobiyi toban jirada ee soomaaliya oo iskaankii uu ku dhaca am arag waxa loo yaqaano taasoo sababtay in soomaaliya welwel ay galaan khamiisi ayaan natiijada saxda ah la siiyey maadaama cabdixaafid oosan qayb oo ka ahayn ciyaartooda afcon ka qayb galaysa ee xulka qaranka toddobiyi toban jirada ee soomaaliya oo ciyaartooduba shan daqiiqa ay ka harsan tahay waa waa gartay marka maxay uga dhigan tahay soomaaliya ka qaybgelitaanka koobkan
walahi soomaaliya haddii guul ay gaaraan oo weliba eh, koobkan ay ku guulaystaan xitaa kaalinta labaad waxay ka qayb geli doonaan dhacdada koobka adduunyada ee toddobiyi toban jirada ayay ka qayb geli doonaan inkastoo wadamo kala duwan oo khibrad u haysta ee tartankan ay ka qayb galeen haddana soomaaliya waxay dhabarjab ee ka muujiyeen wiilasha hogaamiye macal nuur amiin ku dhicitaankii baarista ciyaaryahanka lagu magacaabo cabdixaafid horta idris maxamed bilaal maata ali bonis iyo ciyaartooy kala duwan oo ilaa iyo toban gaaraysa ayaa an areegareeba kuwaasoo qaybka wiilashii kusoo guulaysta koobka bariga bartamaha africa ee lagu soo googobay dalka ethiopia haddana rajadooda waxay tahay inay groupkani ay kaga soo baxaan kaalinta koowaad ama kaalinta labaad maadaama senegal iyo soo kaleeto congo ee qayb ay kiin oo groupkan ay kula jiraan waa groupka dhimashada ayaa lagu tilmaamay groupkii hadda ay ku jirto soomaaliya inkastoo wax walba la filan karo soomaaliyana waxay haystaan horyaalka koobka bariga bartamaha africa la yidhaahdo ayay haystaan ayagoo groupyo soo marin iyo sidaas ay kusoo aadeen weliba rajada waxay tahay in soomaaliya ay guul ay ka keenaan koobkan ay ka qayb galeen inkastoo wax walba ay dhici karaan marka waxaa sheegtay in soomaaliya aanay in muddaha koobkan aanay ka qaybgelin Eh, maxaa u saamaxay inay ka qayb gasho eh, koobkan waxaa saamaxday ku guuleysigii koobkii barigii bartamaha africa ee sakaafa caadiyan kooxda kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad ayaa caadiyan koobkan kasoo qayb gala sida wadanka south sudan oo soomaaliya koobkan ay ka qaadeen iyo soo kaleeto soomaaliya ayaa hadda ku sugan dalka algeria oo dhacdadan ka qayb galay sababkaas ayaa u saamaxday soomaaliya inay ka qayb galaan eh, koobka bariga bartamaha africa oo marxaladooda group eh, a ay iskula jiraan wadamada algeria senegal iyo congo maadaama eh, laba iyo toban wadan ay ka qayb galayaan haddana kooxda eh, south sudan waxay galeen groupka c oo ah asagana group kale oo dad aan shireen oo wadamada cameroon mali iyo burkina faso ay ku jiraan waqtigaani waaya marka ciyaarta waxay soo dhaceysaa eh, tobanka fiidnimo hadalaynta ugu weyn maxay tahay
hadaleynta ugu weyn waxay tahay oo indhaha ay kusii jeedaan caawa waxaa laiska iloobi kulamadii horyaalka la liga iyo horyaalka premier leaga iyo horyaalka zaa'ida dalka talyaaniga oo kulamo dhowr ay jiraan taasoo ku aadan sida kulamada ee caawa la ciyaari doono oo kaleeto talyaaniga markaanu fiirino oo kaleeto kooxaha turin iyo soo kaleeto atlanta ayaa laiska iloobay barcelona iyo soo kaleeto real batis ayaa laiska iloobay indhaha waxay kusii jeedaan gudaha garoonka nanzan mandela stadium halkaas oo wiilasha badweynta cas ama ocean stars lagu naanaysa halkaas ay ku ciyaari doonaan maadaama boqolkiiba eh, boqol ee dadka soomaalida ee caawinoodu halkaas uu kusii jeedo marka shacda horudhaca ah ay lasoo saaray rajada ay eh, shacabka soomaaliyeed ay ka muujinayaan inay eh, guul ay ka keenaan kulankan toddobiyi toban jirada algeria ay wajahayaan Eh, shacda waxaa la soo saaray oo kaleeto shacda isbedel weyn ayaa ka muuqda walaaye cabdulqaadir marshaale cabdiraxmaan cama iyo soo kaleeto ciyaaryahanka lagu magacaabo cabdulqaadir juuma oo ayaa kusoo bilaabay difaaca dhexe halka ciyaaryahanka lagu magacaabo cabdu- eh, cabdulle cabdulaahi cabdul oo ah kabtanka xulka qaranka iyo soo kaleeto ciyaaryahanka lagu magacaabo khaalid ee dugi tare ay kala ciyaarayaan qadkooda dhex waa maxamuud silva cabdalla lagu daray yaasiin iyo soo kaleeto ciyaaryahanka lagu magacaabo bedwi oo dhinaca weerarka asagana ciyaari doona afkoor waxaa furan sida caadiyan ciyaaryahanka lagu magacaabo cabdiraxiim iyo sidoo kaleeto cabdicasiis ayaa furan Een, isbedel weyn ayaa jiro doorka cabdixaafid waxaa buuxinaya oo sida eh, hadda u muuqato shacda laacibka lagu magacaabo cabdalla laacibkan oo kasoo baxay iskuulka albuja taas oo haddana oo qeyb u ka yahay, eh, kooxda kubadda cagta ee gaaska football club sidaas ayuuna qaranka laacibkan loogu soo xulay shacab ordhaca la soo saarina waa shacab markaa ku celiya afar afar laba ayuu ciyaaraya macal nuur abiin waayahay marka si guud maxaa laga leeyahay kulankan caawa kulankan indhaha oo dhan waxay kusii jiraan garoonka nelson mandela weliba soomaaliya natiijada saxday heli karto cidna ma saadaalin karto laakiin boqolkiiba boqol waxaa la isleeyahay soomaaliya hal iyo eber laba iyo eber laba iyo hal inkastoo algeria ciidooda ay joogaan haddana wax walba ay dhici karaan cabdulqaadir oo ciidaada markaad joogtid iyo meel ka baxsan soomaaliya markaad joogta laba ayay kala tahay maadaama sacbiskii taageeryaal kala duwan ay gulaal gurigeeda joogtana maxay libaaxaya leedahay inkastoo etoobiya oo gurigeeda joogto soomaaliya ay soo dishay haddana wax walba ayaa filan kara ciyaarta waayahay waa ku mahad celinayaa wariye xuseen adaafow ayuu ahaa oo arrimaha ciyaaraha soomaalida aad markaasi ugula socdo oo ku mahad celinaya waqtigaa quruxda badan weli waxaad dhegaysaneysaan barnaamijka wareegga wararka dalsan waxaa inoo soo socda qodobo kale oo xasaasi ah hase yeeshee
warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dildiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dusha ida saarnaa maanta waan ka dulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duwaa dug markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaad dig fadhiyada ka sii daran dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii didaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshadda isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai v i b medical matres superform standard dubai sundus xabiibi iyo xayaati jodaryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waaba raaxo socotee shibiska dheh warshadda isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshaddu waxay ku taallaa dhinaca galbeed ee wadada daarisalaam ama waxfaanaynta sileer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaaddo xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo mar inay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis rooti ama canjeero ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo muru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimiteda yaa taas waaba sababtaan u sidho simi kaarka somteele waa xirma daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hannaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshay naga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeka waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihi ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeka waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beko waa kucaan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada billaha ee adeega dhamays haa saas idheh xirmada billaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo daata internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel daata internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo billaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dolar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada billaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka billaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilku si toosa ugu shubanayo simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib iga hoo salka waan dhigtay hayee barsooda bersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberle xal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahaas faa'iida waa ka buuxda sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba iidahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa ay noo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato
hagaag marka la habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal weli barnaamijka wareega ayaa dhegeysanaysaan magaalada muqdisho maanta waxaa ee ka dhacay banaanbax lagu taageerayo maamulka gobolka banaadir iyo la dagaalanka maandooriyaha banaanbaxaas oo ay soo qabaan qaabiyey maamulka gobolka banaadir qaar ka mid a dhallinyarada markaasi waxbartay magaalada oo uu hogaaminayo guddoomiyaha dhallinyarada gobolka ayaa maanta banaanbaxaasi ka dhigay daalada daljirka daahsoon ee magaalada muqdisho waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha dhallinyarada maamulka gobolka isaga oo sheegay ama ka hadlaba sidaa ay kaga soo horjeedaan dhallinyarada muqdisho waxyaabaha ammaanka dooriyaah ee ku sii badanayo magaalada waxaana ay taageereen qorshaha maamulka gobolka ee maandooriyuhu kula dirirayo
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله dhammaan ka soo qaybgalayaasha barnaamijkan oo aan ugu tala galnay la dagaalanka
ololaha maandooriyaha guddoomiyaasha dhallinyarada toddobiyo tobanka degmo iyo deegaanada dhallinyarada gobolka banaadir iyo dhammaan inta ka soo qayb qaadatay saxaafadda oo runaantii nala joogto waxaan idinku salaama assalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu bacda salaan maanta waxaan u joognaa waxay tahay inaan taageerno amarkii guddoomiyaha gobolka banaadir oo ku bixiyey oo ahaa in la cirib tiro dhammaan waxyaabaha maanka dooriyo oo runaantii dhallinyaradana soomaaliyeed dhibaatada u keenayso maskixiyan iyo jir ahaanba balwadda runaantii waa kala duwan tahay laakiin xalay waxaad arkayseen degmada eh, deegaanka Hil- eh, gubadley in calaq la kariyey iyo xashiish oo maamulka gobolka ku soo qabtay ayaga isagoo kaashanaya maamulka eh, degmada deegaankaas marka waa inaan u fikirnaa aan ka wacyigelinaa dhallinyaradeenna mustaqbalka leh inaanay isticmaalin maandooriyaha marka runta laga hadlo dal markii la rabo in la burburiyo waxaa laga burburiyaa dhallinyaradiisa mar haddii dhallinyarada maandooriyo lagu bar- la baro ee maskaxdooda ee- ee maandooriyo barato waxaad ogtihiin inayna shaqaysanayn inayna waxba qabsanayn marka runaantii waxyaabaha aad ii guwaaya ii dhibaaya waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro ah oo master digrii ah ayaan maalin sheekaysannay oo aad u isticmaalo ee, geedkaan la dhahayo ii sheeg ee, xashiishka xashiishka isticmaalo waxaa dhaha maxaa kugu kalifin nin aqoon lahaatee wuxuu yidhi stresska iga bata marka ee, stresska iga bato yidhi stresska waxyaaba badanaa keenaa marka xaqiiqada laga hadlo koo waxaa ka ee shaqola'aan laba waxaa ka ee gabar oo jeclaada oo ka tagta oo nin kale ka raacdo gabdhaha taa saamaynay ku leeyihiin marka xaqiiqada laga hadlo qofkii stresska hayo marka waxaan rabnaa inaan ee, garab istaagno maamulka gobolka banaadir oo u taagan sidii loo ciribtiri lahay muqaadaraadka ama maandooriyaha dhallinyaradeenna aqoonta leh hadda soo baxayso waxay diyaar u yihiin inay dowladnimada iyo dalkooda garab istaagaan laakiinse mar haddii taabuu iyo bakhti iyo qashin la keeno dekedda iyo laboorkan waxaa ka codsanaa dowladda xukuumadda iyo maamulka gobolka banaadirba in la joojiyo aanan dalkan la soo gelin waxaad arkaysaa taabuu oo intaasoo xabay ee ku jirta nus doolar dadka laga siiyaayo markaasaa cunuga dhallinyarada wuxuu ku dhaha haddii aanay isticmaalin yacnii eh, maskaxdayda juusta maahan haddii aanay isticmaalin yacnii fikir ma keenayo aqoonteeda waxba ma yeelayso marka waxaa rabnaa eh, saxaafadda anigoo garab runaantii ka we- weyddiisanayo inay ka qayb qaataan sidii loo baabi'i lahay amba loo ciribtiri lahay waxaan la dhahay muqaadaraadka ama maandooriyaha dalkeenna waa dal runaantii barwaaqo ah waa dal u baahan maanta dhallinyaradiisa inay garab istaagto waa dal u baahan maanta in lagu garab istaago lagu taageero madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud barnaamijkan la dagaalanka argagixisada waa inaad dalkeenna xuraysannaa haddii aad maanta ammaandooriyo ku mashquulno goormaa dalka la xureeya goormaa shaqa abuur la helaa intaasba lama helaayo marka waxaa u mahad celiyaa dhallinyarada gobolka banaadir ee degmooyinka guddoomiyaasha iyo garba taagan iyo shaqada ay qabteen iyo maanta isku soo baxa dhallinyarada ka qayb qaadatay oo toddobiyo tobanka degmo iyo deegaanada dhammaan waa u mahad celiyaa waxaana mar walba diyaar u nahnay inaan dalkeenna iyo dadkeenna garab istaagno dalkeenna iyo dadkeennan inaan u dhimanno waa in argagixisada oo ku dhuumaalaysanayso guryaha la soo saaraa waa in qofka muqaadaraadka isticmaalaya qamriga la soo saaraa intaas haddii aan ku guulaysan waxaan aaminsanahay dalkan maanta aad joogno oo soomaaliya ah inay naqanayso dalka ugu qaniisan oo oo loo loo soo dalxiis tago marka aad aa u mahadsantihiin saxaafaddana waxaan ka codsanayaa inay mar walba dhallinyaradana garab siiyaan waxyaabaha lagula dagaalamayo maandooriyahana ay barnaamij ka diyaariyaan barnaamijkaas oo wacyigelin u noqonaya toddobiyo tobanka degmo iyo saddexda deegaan aad aa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
premier bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento masterkaad oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka ha ka walwelin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jaabkaaga ayaad ku sidataa premier bank waa bilow cusub
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololay carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kulaylka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakolla qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabitaanka coca cola shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebook com hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kortagow badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koretiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal dalsan radio
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
subersign design design daabacaad kuleh sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhan iyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurani ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersign subersign design
waa hagaag dhegaystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jecla inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo